إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay dersigii tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa dersigeennii boqol toban iyo labo oo nooga bilaabanaya aayadda toban iyo sideedaade min suuraةi الأxزaab qaala اllahu tabaaraka wa tacaalى qad yaclamu اllahu qad xaqiiqa yaclamu اllahu alla wuu og yahay almucawiqiina kuwa jihaadka dadka ka celinaa minkum idinka xaalo ay idinka mid yihiin iyo walqaa'iliina kuwa leh liikhwaanihim walaalayaalkood halumma ilaynaa noo kaalaya walaa ya'tuuna alba'sa dagaalkana aan imaanayn ilaa qaliilan in yar ma ahane ashixatan xaalo ay yihiin kuwa bukhli badan ayaysan imaanayn calaykum dushiinna ku bukhli badan faidaa jaaa alkhawfu cabsi markuu yimaado ra'ayta waad arkaydaa hum kuwaas munaafiqiinta ah yanduruuna xaalo ay soo fiirinayaan ilayka xaggaaga ayaad arkin taduuru xaalo ay wareegaysaad arkaydaa acyunuhum indhahooda kaladii ka dowraani cayniladii sida midka ishiisu u wareegto yuqshaa lagu daboolo calayhi korkiisa min almowti geeri faidaa dahaba alkhawfu cabsidu markay tagto salaquukum waxay idinku dhibayaan bialsinatin carabyaal carabyaalkaasoo xidaadin af badan ashixatan xaale ay yihiin kuwa bukli badan ay idin dhibayaan calal khayri khayrka bukli badan ulaa'ika kuwa sifaadaas lasoo sheegay leh lam yu'minuu alla iyo rasuul ma rumayn fa axbata allah allana wuu buriyey acmaalahum camalyaalkooda wa kaana wuxuu ahaaday daalika arrintaas oo ilaah inuu camalkooda buriyo ah yasiiran mid u fudud calallaahi alla dushiisa waxaan ku soo jirnay khaswadii axsaab ayaa rabbulcaalamiin nooga warramayey gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay aayaadkii tilmaamayey sifaada munaafiqiinta oo markii gaaladu ay isbahaysi soo samaydo ee muslimiinta ku soo duusho ilaahna uu imtixaano dadka mu'miniinta oo la kala baxo qolada munaafiqiinta tilmaamaha ay leeyihiin ayaan dhex maraynay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad yaclamu llah qad xaqiiqe qadan hadda xaqiiqay taxqiiqay faa'iideyne iyadoo la ogyahay ficilka mudaarica qadda gashaa inay sida badan takhiir iyo taqliil tusto haddana maanta waxay faa'iideynaya taxqiiq maxaa yeelay cilmiga allah waa muxaqaq weeye waa shay muxaqaqa shay la leeyahay badanaaba sidaas in laynu ogyaha dhici karta ma ahan waa shay muxaqaq ah qad marka xaqiiqo waxaa ah yaclamullaahu allah inuu og yahay almucawiqiina kuwa ka celinaya xarbada iyo jihaadka dadka minkum idinka xaalaynan ka mid yihiin marka minkum tanya waaye dadkii muslimiinta sheeganaya ay ka mid yihiin waa qismiga munaafiqiinta ah weeye qismiga munaafiqiinta ah weeye iyo walqaa'iliina kuwa leh liikhwaanihim walaalahood oo qaraabada ugu walaala ah suxbo ugu walaala ah ay waxay leeyihiin halumma ilaynaa noo kaalaya annaga noo imaada oo geedaha aan harsayno iyo midhaha aan iska gurayno iyo nasiinada aan ku jirno nagala soo qaybgala meeshaan aad ku jirtaan difaaca oo dhufayska aad ku dhibtooteen ka soo baxa marka kuwa sidaas dhahayaa laba qolay mufasiriintu ku fasiraan waa munaafiqiintii qowlkaasa daahira aayaadkii horena way ka soo hadlaayeen waa munaafiqiintii waxa sidaas leh marka dadkii qaraabada la ahaa qofkii ay xoogaa sheeko yiqiinaanoo saxiib la ahaa dadkaasay ka saarayaan difaaca iyo dhufaysyada muslimiinta ayay ka saarayaan taas waa mid qowl kalea jira muqaatil uu ku fasiroo yidhi yahuudda wey waxa hadalkan leh walqaa'iliina waxa dhahaa oo la leeyahay halumma ilaynaa kuwa dhahaya waa yahuudda munaafiqiintii ay la soo xiriirayaan munaafiqiintii inta u sooci diraana waxay leeyihiin warkaalaya maa yaxmilukum calaa qatli anfusikum biyadi abi sufyaan waman maca maxaa idinku xambaaraya inaad naftiinna ku halligtaan waxa weeyaan gacmaha abi sufyaan iyo ciidamada uu wato meeshan waa la cunayaa maxamed iyo saaxiibadiise idinku ka soo baxo noo imaada oo nala soo hargala sidaas ay leeyihiinoo difaaca ayay ka saarayaan marka hadday sifa yahuudiya tahay iyo hadday sifa munaafiqa tahayba waa sifatulkaafiriin waana demi iyo ceebayn ilaahay uu ku ceebaynayo dadka sifaadaas iska leh ilaah wuxuu idhi subxaana waxay leeyihin haluma kaalay haluma ismu ficil amar weeye kaalaya walaa yaatuuna ma imanayaan alba'sa dagaalka ilaa qaliilan in yar maahane intaas yartaa waxay tahay riyaa'an wa sumca sidooda qofka muuminka ah iyo munaafaqa isku feker ma ahan isku macnana uma noola qofka muuminka wuxuu u fekeraa ilaah markaad hor tagto yaadan ceeboobin markaa ficil kasta iyo qowl kasta oo ka soo furaya waxay uga soo furayaan waxa weeyaan ilaah markaad hor tagto yaadan ceeboobin maalinka qiyaamaha yaadan fadiixoobin cadaabka alle yaadan mudanin marka taas waxay ku xambaareen marka mar walba inuu ilaaliyo xuduudda allah baynamaa munaafiqiinta ayaga qaabkay u noolaa lahaayeen ay ku taqaquseen marka xaaladdu markay adag tahay waxa weeyaan waa ka baxayaan aagagga haddana bal fiiri siday adduunyada u yaqaaniin hadhow waxaa dhici kartali in nabadu timaad oo muslimiintii aad dhexno joogtaan waxaa haddaadnan marna aagga tegin waxaa laydin leeyahay waxa weeyaan ma dagaalamaan oo aagga ma tagaan oo munaafiqiin weeye marka marmar ay dadka istusayaanay aagga istaagayan iyagoo humbaalaynaya oo waxa weeyaan hubkooda wato oo qalabkooda wato khatar ah oo aad waxa ka dhacaya ad la yaaba boolxoftada ay soo maraayeen difaaca hadhow waxay rabaan haddii muslimiintu adkaadaan inay saas ugu dhex noolaadaan o yidhahdaan waa la ogyahan waa joog waana la oga maalintaas waxaan dhigay sow adugu ima adan arag wariyaa anoo taagan difaac intaas ka rabo kalaas marka isaga fakarkiisao dhan waa dadkan colaad iyo nabadba si u noolaa laha wa isagu marka xaaladii nabadu timaadna wuxuu usii dhigaa inuu marmar aagga tago xaaladda khatartaana way ka cararaaba hadda badanaaba waa kaas ka cararay marka waxa weeyaan ayaga dhan fakerkoodu waxay tahay quluubtooda waxaa ku weyn banu aadan cabsidiisa marka banu aadankaas indhahooda si iskaga jeediyaanay rabaan laakiin baynamaa muminiinta quluubtooda ay ku weyn tahay ilaahay cabsidiisa ilaahay siduu raalli uga noqday rabaan muminiintu marka marmar dhifay tagaan walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliina waxa weyn marmar dhifay aagga tegayaan ayagoo ismuujinaya oo ah waxa weyn hadha waa tiraadaan aagga waa tagno waa dagaalan oo waa taasaa u daliila inaan muslimiin naho qayb leenna ilaah wuxuu idhi subxaana ashixatan xaalayhin kuwa bukli badan calaykum dushiinna ku bukli badan ayaysan imaanin dagaalka ya'tuuna facilkeeda laga xaalay waxa weeyaan waxay idinkaga baqiinayaan inay idin caawiyaan inay idin gacan siiyaan inay maal ku bixiyaan jihaadkii inay naf ku bixiyaan diintii inay masaakiintii wax taraan kulli khayr oo dhan waa idinkaga baqiinayaan waa sifaadii munaafiqiintu tahay inay khayr oo dhan idinkaga bakiilayaan oo waxa weeyaan ilaa qofka markuu muminiintii soo garab istaago waa qof waxtar muminiinta u leh oo cududiisiiyuu ku difaacin maalkiisiiyuu jihaadkii ku bixin codkiisiiyuu ku bixin intaba iyagu waa idinkaga bakiilayan wax qayr ah oo muslimiinta wax u tara hadday tahay naftooda hadday tahay maalkooda hadday tahay codkooda midna ku caawimayaan marka taas waxay tusayda marka bukliga iyo qayr darada oo aysan muminiinta waxtar u lahayn wey ilah wuxuu uhi subxaana fa idaa jaaa alkhawfu cabsi markuu yimaado ra'ayta waad arkaydaa hum munaafiqiinta yanduruuna xaalo ay soo fiirinayaan ilayka xaggaaga nabiga suubano taduuru xaalay wareegayday waxa weeyaan aad arkayda oo xaala bacda xaal aad ka dhigto iyo xaala mutadaakila inaad ka dhigto tidhaahdo taduuru xaalo ay wareegayday ku soo fiirinayaan acyunuhum indhahooda kaladii dowraanan wareeg ayay wareegaysaa wareeggaasoo kaladii ka dowraani cayniladii kiishiisu siday u wareegto ah yuqshaa lagu daboola calayhi korkiisa min almowti geeri indhaha ishay walalalac ka sina ishaa rogmane aday saas kuu filinayaan waxay moodaan malagga dhanba nabigu inuu wado sala allahu alay slam ilaa nabiga amraya dagaalka in la galo in jihaadka la galo wax amraa waa nabiga marka saasay nabigan usoo fiirinayaan ayadoo ishu caddahay oad moodo qof meyd qabtay qofka markuu dhimana wada aragteen nafta marka la siiba sida xadiis saxiixa ku sugan naftu waa raacda indhahaasaa raaca indhuhu waxay raacaana rabaa nafta markaas isha waa rugmata qofka marka isha meesha cad ayaa muuqanay marka ta ishu rugmato waa ish waa il cadeelale qofka nafti waa ka socota waa nuucaasoo kale mar alle marka la yidhaha cadow waa yimid waa la baxa difaaca ha la galo ay nabiga saas usoo fiiriyaan markaasa indhuhu caddaanayo indhaha caddaana keliya waxaad moodaa mawdkooda inuu nabigu hayo maadaama uu nabigi leeyahay gala jihaad sidaas weeye sifaadda munaafiqiintu allah leeyay subxaana wa tacaala taduuru xaalay wareegayday ku soo fiirinayaan acyunuhum indhahooda kaladii waxaa laga sifaynaa waxa weeyaan kaladii ka dowraanan wareeg masderkaasa laga sifaynaa wareeg ayay ishii wareegi ishii waxa weyaan inta caddaato ayay rogmana ishii marka dowraanan wareeg wareegaasoo kaladii ka dowraani ka dowraani cayniladii ki ishiisa say u wareegta la mid ah yubshaa lagu daboolo caleyh korkiisa min almowti geeri fa idaa dahaba alkhawfu cabsidu markay tagto salaquukum waxay idinku dhibayaan bialsinatin carabyaal xidaadin afbaran markaa cabsidu tagto cadowgu tagaan iska gamba maayaanoo kolba inta maradooda madaxa saartaan iska dhuuma mayaan ee boloxooftada iyo faanka iyo waxa ka dhacaya lama dhegaysa karo waxa weeyaan waxaasan tarnay saasaan naabtay waa la ogaa taan dhigay waxa weeya ay leey carab fasiixa waxa weeyaan qofka oo aad u fasiixa fasaaxada badana carabi waxa la ihahdaa mislaaq oo siin ah ama mislaaq oo saad ah labada waa isku mid macnaha waa qof fasiix baliiq ah marka waxa weyan salaquukum carabka idinku dheeraynayaan oo carabka idinku dhibayaanoo faan iyo kibir iyo cay iyo waxaasay la imaanayaan geesnimay sheeganayaan waxtarnimay sheeganayaan waxaasay sheeganayaan oo xataa ma ogola nifaaqooda iyo waxa weeyaan fulaynimadooda fa idaa dahaba alkhawfu marka fiiri waxay isku darsanayaan xaaladda amniga oo carabka ay mu'miniinta ku dhibaan iyo faanka iyo inay dagaalyahano yihiin iyo inay cadowga iyagu jabinayaan iyo xaaladda colaadu timaad oo ay fulaynimo muslimiinta ku dhibaan iyo carari marka waa laba sifo aad u qabiixa oo aad u liidata fa idaa dahaba alkhawfu cabsi markay timaaddo salaquukum waa idin dhibayaan bialsinatin carabyaalay idinku dhibayaan carabyaalkaasoo xidaadin af badan oo sida seefta wax u jara ashixatan xaalo ay tahay mid bukli badan xaalayyihiin ashixatan xaalayyihiin kuwii bukli badan ay idin dhibayaan salaquu faacilkeeda ka xaale ashixa waa jamcu shaxiix shaxiixna waa qofka bukliga badan wey waa jamcu shaxiix ashixatan xaalo ay yihiin kuwii bukli badan calal khayri khayrka ku bukli badan waxa weyan khayr oo dhan weeye waxa weeyaan geesnimo male oo naf wax kuma taraan maal ma bixiyaan codkooda kuma biiriyaan waxa weeyaan qaniimada xataa waxa weeyaan bukhala ayay ku yihiin wax walbo khayra ilah wuxuu idhi subxaana ulaa'ika kuwa sifaadaas leh ciddii sifaadaas laga helo lam yu'minuu ilaah iyo rasuul midna ma rumayn ilaah iyo rasuul ma aysan rumayn fa axbata allaahu allana waa buri acmaalahum camalyaalkooda tan waxay kutusaydaa qofka hadduusan iimaan saxiixa lahayn camalka saalixa oo uu samaynaya waa baadil wax kama jiraan wey qofka hadduusan iimaan saxiixa lahayn oon iimaankiisu ansixin camalkiisu waa bura marka kuwaa maadaama iimaan laga waayey alla wuxuu daba dhigay acmaasha ay samaynayaan hadday ama salaad tukadaan ama sadaqa bixiyaan khalaas waxba kama ansaxayaan waa baadil weyn ilaaha buriyey wa kaana wuxuu ahaaday daalika burintaas camalka la burinaa ay ixbaadu amaali ixbaadu acmaalihim camalyaalkooda burinta la burinaa yasiiran mid u fudud calallaahi alle waxba kuma ahan inuu camalkooda baabiyo buriyo yaxsabuuna waxay u malaynayaan munaafiqiintu alaxsaaba gaaladii soo bahaysatay lam yadhabuu inaysan tegin wain yaati hadday yimaadaan alaxsaabu isbahaysatada yawaduu waxay jeclaanayaan low annakum ayagu baaduuna ay baadiyaha iska aadi lahaayeen fil acraabi reer miyiga dhexdoodana ay baadiyaysa lahaayeen yas'aluuna xaalo ay weydiinayaanay sidaas u malaynayaan can ambaa'ikum wararkiinna walow kaanuu hadday munaafiqiintu ahaa lahaayeen fiikum dhexdiinna maa qaataluu ma dagaalameen ilaa qaliilan in yar oo ay dadka istusayaan maahayn weli sifaadii munaafiqiinta ilaahay tirinaa oo waxa weeyaan xumeed oo fulaynimada iyo walbahaarka ku dhisan allah wuxuu leehi subxaana wa tacaala gaaladu markay tagtay oy jabtay oo isbahaysatadii ilaahay jabiyey waxay u haystaan inaysan weli cararin waxay isleeyiin meel dhow joogaan hadday soo rogaal celinayaan hadday soo rogaal celinayaan isleeyiin waxaa maxaa quluubtooda iyaga waxaa ku weyn kufaartaas kufaartaas iyaa ku weyn marka ilaahi weyna nusradiisa kuma kalsoona marka xataa gaaladu markay tagto waxay isleeyihiin weli saas loogama tegin waxa weye muslimiintaane hadda intay soo rogo celiyaan cirib goynaan muslimiinta waa sifada munaafiqiinta lagu yaqaan yaxsabuuna waxay u malaynayaan alaxsaaba isbahaysatadii lam yadhabuu inaysan tegin oo ay dhow yihiinoo ay soo rogaal celinayaan ilah wuxuu idhi subxaana wain yaati laxsaabu isbahaysatadii hadday yimaadaan yawaduuna waxay jecel yihiin low goor annahum iyagu baaduuna ay baadiyaysa lahaayeen fil axraabi reermiyiga dhexdooda waxay aad u jecel yihiin waxa weyn hadday dagaal markuu dhacaa inay ka maqan yihiin goobta saas iyagu jecel yihiin oo ay meelahaas ka weydiin muslimiinta iyo ka warramaya gaalada waxaa dhex maray kee mara maanta maanta wax ma dhaceen say u dhaceen intaasay jecel iyagu oo ayagu aysan nasiib ku yeelan marka maxay ku tusaydaa mabdaa laysku dilaa inaysan iyagu wax ku lahayn mabdaa laysku dilaa oo tawxiidka iyo diinka ah inaysan iyagu rumaysnayn hale hadday rumaysan lahayn waa u dhima lahaayeen waxbay ku biiri lahaayeen coday ku biiri lahaayeen calafay ku biiri lahaayeen laakiin inaysan rumaysnayna kutusiya oo ayagu shaqo u taalla aysan ahayn ayaga shaqada u taalla waa naftooda inay badbaadiyaan bis adduunka taasaa u taalla marka waxay jecel yihiin marka muslim iyo gaala isdilaayeen ayagu inay miiga jiraan oo ay miiga yidhahan yaa ka yimid tuuladiiyo magaaladii yaa ka yimid maxay isyeeleen muslimiintii iyo gaaladii ka warram taasi marka waa sife aad u lidata waxay kutusaydaa qofkii fiiri asagu inuusan mabdaan laysku dilaya ku jirin waa arrin hadde khatiir ah soo ma jeedin ilaah wuxuu ihi subxaana yas'aluuna xaalay weydiinayaan can ambaa'ikum wararkiin wararkiinna ayagoo weydiinaya waxa weyn yaxsabuuna facilkeeda ka xalin amase baaduuna walow kaanuu hadday ahaa lahaayeenu ilaah yidhi marka maadaama ay saas jecel yihiin qofka muuminkaa waa ka naxa wuxuu isleeyaha war wuxuu waxay u maqan yihiin oo ma goobta yimaadaan ilaahay marka mu'miniintiiu sabar siina bal fiiri ilaah wuxuu idhi subxaana walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen fiikum dhexdiinna maa qaataluu ma dagaalamin ilaa qaliilan in yar maahane oo istususaho riyaa wa sumca marmar dhifa ay goobta imaan lahayn madaxa keeni lahayen markaasay ka carari lahaayeen marka ilah wuxuu leeya baadiina idinka jiraama maroonba waxba ha u walbahaarinina maqnaashadoodu iyo joogidoodu waa isku mid maxaa yidha hadday joogaan laftirkeeda ma dagaalameen ilaa waxa weyn rumaysnaan iyo iimaanay u baahantay iyo dhiiranaan marka waxbaa ha ka walbahaarinina inuu kaa maqan yahay roon munaafiqu qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulilaahi rasuulka ilaahay dhexdiisa uswatun dayasho dayashadaasoo xasanatun wanaagsan liman qofay u sugnaatay kaana ahaaday qofkaasu yarjulaah allaah midka baqaa iyo walyowma alaakhira maalinka dambe oo wadakarallah allah xusa kahiiran in fara badan walamaa ra'a almu'minuuna mu'miniintii markay arkeen alaxsaaba gaaladiisi soo baahisatay qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa arrinkan maa kii weeye wacaddana allaahu alla noo yaboohay wa rasuuluhu rasuulkiisu noo yaboohay wa sadaqa allaahu allah rumuu sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna rumuu sheegay wamaa saada uma siyaadin mu'miniinta aragtidaas wamaa saada uma siyaadin maa ra'awhu waxa ay arkeen mu'miniinta uma siyaadin wamaa saadahum mu'miniinta uma siyaadin maa ra'awhu facilka saada waa maa ra'awhu waxa ay arkeen wey waxa ay arkeen uma siyaadin ilaa iimaanan rumayn maahane iyo wa tasliiman hogaansi laqad kaana wallaahi allaan ku dhaartay qad xaqiiqe kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulilaahi rasuulka ilaahay uswatun dayasho xasanatun wanaagsan liman qofay u sugnaatay lakumta ka bedelo liman qof walbaa ku dayamaya rasuulka ee qofka ku dayanaa oo ka faa'iidaysana arrintaas waxa weeye liman qof kaana ahaaday yarjullaaha allaah mid ka baqaya iyo walyowma alaakhira maalinka dambe oo wadakarallah allah xusa kaiiran in fara badan allah xusa yarjuu laba macnay qur-aanka ku timaadaa aayaadka ku soo aroorana labadaas macnoba waa aqbalaya marka yarjuu bimacnaa yakhaafu iyo amase yaksha waa isku mide iyo yarjuu oo bimacnaa waxa weeye yarjuu hawaab allah qof raje bimacnaa rajaa'i bimacnaa alkhawf labadaas macnuu ku yimaadaan marka labadabaa ku macnay kartaa qof liman qof kaana ahaada yarjullah ilaahay mid rajaynaya oo isla ilaahay khayrha kugu abaalmariyo walyowma alaakhira maalinka qiyaamaha rajaynayo isla janno iyo raalli ahaansho ilaahay adeesha marka hawaab waxaan rabaa damac iyo rajaa waa ku timaadaa iyo cabsi labadaas macnay ku timaada labadaban aayadan waa lagu fasira waana lagu fasir mufasiriintu waa ku fasireen sida imaamulbaqawi iyo keyrkiisba soo rare waxayna ku tusaydaa marka aayaddan sida xaafid ibnu kaiir uu yidhi aayaddan waa asal weyn ku dayashada rasuulka sala allahu calayh wasalam aqwaashiisa afcaashiisa iyo axwaashiisa in nabiga sala allahu calayh wasalam lagu daydo aqwaashiisa wuxuu ku hadlo lagu hadlo wuxuu sameeyo la sameeyo wixii uu xaaladiisu ahayd lagu sugnaado ilaa wax ilaahay yidhaahdo arrintaasu nabigay gooni u tahay maahan waxaa jira waxyaala ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu nabiga isaga ku gooni yeelay intaas ma ahane inta kaleeto waa in looga daydaa asalkana waa in wax walba looga daydaa ilaa shay ilaah yidhi arrintaasu nabigay gooni u tahay maahan aayaddan marka asal ay tahay qof kasta oo muumin ah nusba caynayhi waa inuu aayaddan ka dhigo nusba caynayhi waa inuu ka dhigo oo waxa weeyaan wax uu ku hadlaa uu jeclaado inuu ku hadlo wixii nabigu ku hadli jiray waxa uu jeclaana ay noqdaan wixii nabigu jeclaa jiray waxa uu nibcaana ay noqdaan wixii nabigu nibcaa jiray waxa weeyaan sida uu u dhaqma ay tahay sidii nabigu u dhaqmi jiray waxa cibaadaha oo uu samaynaa ay noqoto sidii nabigu u cibaadaysan jiray salawaatullahi wasalaamu calayh ayu cibaada hadday caqiidadii tahay hadday salaadii tahay hadday tahay sadaqadii hadday tahay soonkii hadday tahay xajkii hadday tahay jihaadkii hadday tahay dikrigii hadday tahay salligii ayu cibaada oo uu samaynaa waa inuu qofku yidhaahdaa nabigu see u sameeyey oo ku dayda marka waa asal weyn aayadaasu qofka muuminka miisaanay u tahay wax walba inuu nabiga uga daydo sal allahu calay wasalam waxyaalaha ayaan daradu meelaha ay la gaartay dadka muminiinta gobol ka mida waxaa ka mid ah waxa weeyaan heer muminiintu inay gaaraan aysan ogeynba qaar ka miduhu inay waajib ku tahay wax walba nabiga inay uga daydaan oo qaar ka midoo weliba cimaamadalaho waxa weeyaan culummo u eg markii la yidhaha war nabigu sidaanu samey le anigu nabi miyaan la mid ah nabiga saxaabad asaxaabihi iyo waxaas aniga miyaan la mid ah uu leey wax maba fahmaayo asaxaabihi uu iska leey maba fahmaayaba wax la marka waa halaag wey hadda muxuuba marka qofkaanu meel u socdo maba yaqaan marka qof halaag wey waxa weeyaan sababtoo dhan qur-aanku wuxuu ku celceliyaa dhulkan malaa'igu hadday joogi laheed malaga la soo diri laha laakiin nabi banu aadana waxa laynu kugu soo diray waxay tahay malag kuma daya kartaan wuxuu sameeye ma samayn kartaan ila wax ma cuno maalan wuxuu sameeye ma awoodaan laakiin waxaa layniin soo daray nabi banu aadan ah bashar ah sidaas daraaddeed waxaa laydinka rabaa wuxuu ku hadlo inaad ku hadashaan wuxuu jeclaado jeclaataan wuxuu nabcaado nabcaataan camal walba siduu u sameeya aad u samaydaan waa axad aad ku daya kartaan saasaaba banu aadan looga diray oo xikmadda dhama loo doortay in rasuulka laga dhigo banu aadan waa saasba marka waa arrin aad u muhiim ah waana asal weyn oo qofka muuminka la rabo gaar ahaan meesha aayadda marka lagu sheegay fiir aayadda meesha lagu sheegay wuxuu ihi xaafidku sidaas darteeda dadka waxaa la amray inay nabiga ku daydaan siduu yeelay yowmul axsaab gaaladu waagaas hore way soo bahaysatay waa dhexena way soo bahaysatay haddeerna waa kuwaas issoo bahaystay hadda kadibna way soo bahaysanayaan maahan isbahaysiga gaaladu wax waqti joogaan horayuu u dhacay hadeeruu taagan yahay dibna waa ka imaanaa weligeed gaala waa isbahayseen kufaar meel alle meeshay joogto ayagoon isku diin ahayn ayay waxay isku bahaysanayaan inay laa ilaha illa allahu ciribgooyaan marka qaabkii qofka muuminka u noolaa karay ay bareen marka aayadda macnaheedu waxay tahay wuxuu yidhi xaafidku ilaah subxaana wa tacaala wuxuu dadka amray in nabi maxamed looga daydo yowm laxzaab maxaa looga dayan fii sabrihi dulqaadkiisii uu ku sabray dhibaatada wa musaabaratihi iyo gaalada siduu ula sabartamay gaalada laftirkoodu waa dhibtoonayaan dhibaa gaaraya waa sabrayaan ayagoo gaalo ah oo aan ilaahay ajar ka rajaynayn waxa weeye ayay sabrayaan fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun sidaad u xanuunsaydaanay u xanuunsaayaanu ilahay idinka waxaa dheeraad inin ah waxaad alle ka rajaynaydaan waxaysan gaala rajaynayn oo ilaahay jannadiisa raalliaanshadiisa ah marka sidii nabigu ula sabray in loola sabartamo siduu ula jihaaday loola jihaatamo siduu ula heegantamay heegan loola noqdo saacad kasta iyo afar iyo labaatan-ka saac difaac loogu jiro sida uu nabigu u sugay gargaarka allena gargaarka alle looga sugay aayadda saasa halkan loogu keenay sidaasaa halkan loogu keenay markaasuu ilaah subxaanahu wa tacaala markuu nooga soo waramay markuu allah nooga soo marka intaas wuxuu leeyahay xaafid ibnu kaiir aayadda intaas waxaa loo sheegay war kuwii welwelay ee welbahaaray ee isku dardaray kuwaasaa waxa la leeyahy war sidaas nabiga ma u sabartaan intaas markii laga warramay sifadaasuna ay tahay sifadii munaafiqiinta kadib alla wuxuu nooga warramaa mu'miniintii saadiqiinta ahaa ee iyagu nabiga ku dayday ee sabray kuwaasaa naloo sheega ilaa darsigeenna xalay maadaama laga soo warramayey qoladii fashilantay marka lays imtixaanay oo dabka laysi saaray qoladii fashilantay mardemana sifaadoodiina la siiyey haddana waxaana la siinaa sifaadii mu'miniintii dhabta ahaa ee nabi maxamed ku dayday sala allahu calayh wasalam allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walamaa ra'aa markay arkeen almu'minuuna mu'miniintii alaxsaaba gaaladii issoo bahaysatay oo la yidhi xagga waxaa ka yimid quraysh oo afar kun wadatay iyo isbahaysi xaggan waxaa ka yimid kadafaan iyo asad oo waxa weyn lix kun oo ciidano wata oo haddana la yidhi yahuuddiina ballankii waa ka baxdo o dhabarka idinka saarta xeerkaas markay arkeen qaaluu mu'miniintii waxay yidhaahdeen haadaa midkaan aan aragnaa ciriirigan iyo cabsidaan iyo imtixaankan iyo dhulkeenoola la gilgilo meel aan ku noolaana aan la nahay arrinkan aan aragnaa maakii weeye wacadan allahu alla noo ballan qaaday wa rasuuluhu rasuulkiisunoo ballan qaaday fiiriba xaaladii dhibaatadii ay arkeen iimaan ka qaadeen markaas yidhahdeen wasadaqa allah alla rumuu sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisa lagumuu sheegay run badanaa alliya rasuul sidaasay noo sheegeen yidhi goormay u ballan qaadeen aayadda u bal- loogu ballan qaaday in muslimiinta gaala isku bahaysanayaan oo la cabsi gelinaa oo ciidda lala gilgilaa oo xaaladdu heerkaas gaara waa aayadda waa aayadda suuratulbaqara ha wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabaas iyo qataada waa taabici qataada qataadat ibnu ducaam iyo cabdullahi ibni cabaas waxay yidhaahdeen mu'miniintu waxay u jeedaan aayadda suuratulbaqara oo ilaah uu yidhi am xasibtum an tadkhulu ljanna mu'miniinow ma waxaad u malaydeen inaad jannada iska gelaydaan muminiinana khalaas jannada gala saasaad u malaydeen maya ma aha wallahi arrintu saas walamaa ya'tikum ayadoo uusan iniin imaan maaluladiina dadkii wixii u yimid oo kale khalow tageen min qablikum hortiin mu'miniintii idinka horreeyey wixii dhib u yimid ayadoo aysan iniin imaan miyaad u malaynaydaan janna inaad iska gelaydaan maya ma dhacayso wallaahisan taasu dhacayn dadkii naga horreeyey maxay tahay waxa u yimid oo annaguna aan sugaynaa masadhum lba'saa xaalad dhibaato laha taabatay waa baas gaaja taabatay dagaal aad taabtay cabsi ayaa taabtay waa daraa xaalad dhibaato leh xanuun leh wazulziluu dhulkiyaa lala gilgilay macnaa cabsi aad timid dhulkiyaa lala gilgilay waxaa loola jeedaa dhulkiioo degan qofkii hadduu meel ku ammaan helo waayo daciiddi waa la yaraa dhulkiyaa lala gilgilay xataa yaquula rasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ilaa nabigii waktigaas joogay idinka horreeyey iyo muminiintii la joogeen ay yidhaahdeen war waa goorma gargaarka alle goormuu imaana gargaarka alle waa dhibtoonnay heerkaasaa la gaarsiiyey alaa ina nasrallaahi alaa ina nasrallaahi qariib war gargaarka alle waa dhowye markaas marka allah muxuu mu'miniinta u caddeeyey iimaan dadku hadday sheegtaan in la imtixaanayo in la imtixaanayo oo cabsi ay imaanaydo oo cadow isku soo bahaysanayaan ilaa xaaladdu ay khatar gaarto ilaahay baa ballanqaadkaas mu'miniintii marka meesha munaafiqiintii ka walbahaareen oo ay yidhaahdeen maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran alla iyo rasuul waxaan kada ahay nooga ballanqaadin fiiri meesha ku fashilmeen kuwaanuna maxay yidhaahdeen haadaa maa wacadana allahu warasuuluhu wasadaqa allahu warasuuluhu wamaa zaadahum ilaa iimaana wa tasliima saasay yidhahdeen marka waa la kala shaandhaynaa idan mu'miniintii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa dib ka imaanaa dhammaan waxay yaqiinsan yihiin gaala isi soo bahaysatay inaysan ayaga cirib goy karin taasay ku qanacsan yihin gaala isi soo bahaysatay waxa weeyaan waa bal xagaay wey xagaa haddii bal la shido ilaa meel maa laga arkayaa nalkiis ya xagaa dabaylu socoto haddii bal dab lagu sii daayo halkee laga arkaa meel fog a laga arkaa soo maaha laakiin imisuu shidnaana wax yar waayo daqiiqada kadib waa baktina isbahaysiga gaaladu waa saa marka hore booloxooftada iyo humbaalaynta waxaa is leedaha wax ka hari maayeen ciday u socdaan laakiin waa cid ilaahay ku duulaana wax ka hari ayagaa ciribkor ciribta mu'miniinta iskale idan marka mu'miniintu waxay yaqiinsan yihiin gaalada isbahaysigoodu inaysan cirib goynayn muminiinta waxna ka tarayn ee nasriga iyo guushay muminiinta ku dambaynaydo gaalada isbahaysigoodana jabku kuma yimaado laakiin mu'miniinta maxaa laga rabaa mu'miniinta guusha helaya waa kuwee waa kuwii nebi maxamed iyo saxaabadiisii dariiqay ku sugnaayeen ku sugnaada caqiido cibaado mucaamalo manhaj dhammaan maxaa yeelay mu'miniinta haziimadu ugama timaada gaal is soo bahaystay waxay uga timaadaa min cindi anfusihim bis halkaasay uga timaadaa welidaa sidaa daraaddeeda laba goor fiiri oo saxaabadii nabiga la socotay gobolka miduhu carareen waxa weeyaan labadaba ilaahay wuxuu ku eedeeyey war idinka xaggiinaa dhibaatadu ka timi labadaba yom waxa weeyaan uxud markii muslimiintii ay waxa weyan gobolka miduhu carareen ee waxa weeyaan toddobaatan saxaabi la dilay ilaahay weyna wuxuu yidhi idinka dhibku idinka jira ma ahan gaala is soo bahaysatay maahan in laydinka badan yahay kun goor haddii lagaa badan yahay alla garab kuua mar haddaad ugu toosanta yaa awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada ilahi wuxuu idhi subxaana markay idinku dhacday dhib aad hadda ka hor laban laabkeed gaalo u geysateen ilaa toddobaatana muminiinta maantaas laga dilay ayaguna gaalada maxay badan ku sameeyeen toddobaatan waa ka dileen toddobaatan waa ka qafaasheen dhibaato aad labanlaabkeed geysateen markii inuu ku dhacday aad tidhaahdeen halkee dhibku ka yimid markaasaa ilaha yidhi qul huwa min cindi anfusikum nabiga waxaad ku tiraa naftiinuu ka yimid xayla idinka amar nabigu insiiye jebiyey oo ciidankii nabigu yidhi meeshaas ha ka dhaqaaqinina ayaa waxa weeyaan meeshii ka baxay aaggii ka baxay waa amar waaxida ayaa lagu jabay kam haddii waxa weyan ka warran kayfa alxaal haddii boqol amar la jebiyo oo caqiidadu jaban tahay oo cibaadadu jaban tahay oo afcaashu jaban tahay oo siyaasadu jaban tahay oo manhajku jaban yahay kee guushu ka iman ma dhacayso ma dhacayso ma suweydi markaasna ma ahan isbahaysiga waxa ku jabiyey ee camalkaaga xumaa ku jabiyey ma ahan isbahaysiga gaalada waxa ku jabiyey fiiri yowm lxunayni wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugna cankum shaya wadaaqat calaykum alard maalintii xunayn nabiga u sheeguyi ha ku cibro qaateene markii tiradiinnu idin cajab gelido dembigiiyaa loo sheegay maalintaas laba iyo toban kunay ahaayeen muslimiintu markaasay yidhahdeen lan nuqlab alyowma walle maantan tirana lakaga adkaan maanta wallaan tirana laku jabinay markaasaa la tirxaynin tag cagahaad wax ka daydan inta ciiddu inla yaratay kadib ilaahay waa soo celshay kadibna gaalada waa jabshay soo ma jeedid ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت دلك واسعة إلين إلا النهض مركا سيدة مؤمنين تميش هسيمة وقت معضة ومحي ومن عند أنفسهم بس إذا محال الربا مؤمنك إنو يرادو هل كيل إيجيمي نفتيد هل كيل مع عقيدة قلت كجرة مع عبادة كجرة مع معامل كجرة كل مؤمنك مركا وحا أقدرني كول ولا وأنا نفتي سنغط laakiin hadduu naftiisaba halmaamo oo asagiyo waxa weeyaan dhowr iyo intaas afar iyo labaatan saax xuduudda ilahay ku tumana uu malaa'ig camal isku mareeyo aan qaladba lahayn waxa weyan hadde waa qof aan qayr loogu talagelin waxaa la rabaa haddaad qayr leedahay welwelka ugu weynu yuu kaa qabsan gaal is soo bahaysa gaal wax kaama qaadi karo laakiin welwelku ha noqdo naftaada inaad ka welwelsho halkee qaladku nooga jira ilaa qaladkaasaa loo jaba loo jabi maa gaal xumo is soo bahaysa tikaalna wax kaama qaadi karo marka mu'miniintu waa dariiqadaasay leeyihin inay jabka iyo hasimadu meesha uga yimaadaan waa naftooda qalabka oo xuduudda ilaahay ku tumata waxa weeyaan gaal isoo bahaystana waxay aaminsan mu'miniintu uusan hasimo u keeni karin sidaas weeye marka dariiqaasa la rabaa mu'miniintu inay miisaan ka dhigtaan ama gaa munaafaq isaga munaafaq gaal tiradiisuu fiirina khalaas haddii xoogaa laga roon yahay wuxuu qabaa in la cirib goynaayo ama xoogaa hambaabulaan arko qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi mu'miniintii waxay yidhaahdeen markay gaaladii arkeen isbahaysiga arkeen haadaa midkaan aan aragnaa maakii weeye wacadana allahu allah noo ballan qaaday wa rasuuluhu rasuulkiisu noo ballan qaaday wa sadaqa allaahu wa rasuuluhu alla iyo rasuulkiisu rumay sheegeen wamaa zaada uma siyaadin waxa ay arkeen faacilka zaada waxaa laga dhigin maa ra'awhu waxay arkeen ama sida xaafidku u ciraabay daalika alxaalu wadiiqu washidda waxaa faacilka ka dhiga saw wamaa zaada uma siyaadin mu'miniinta daalika alxaalu waa isku macnana xaalka ay arkeen iyo ciriiriga uma siyaadin hum mu'miniinta ilaa iimaanan rumaynay alla sii rumeeyaan maahan iyo rasuulkee iyo wa tasliiman hogaansan tanna waa aayaadka tirada badan ee ahlu sunna waljamaaca ay u deliishadaan aliimaanu yaziidu wa yanqus iimaanku cinda ahli sunna waljamaaca yaziidu waa ziyaadaa biaaca daacadu ku siyaadaa waa kana iimaankoodi waa siyaada sooma jeedid nabigaa war u sheegay sidiiyay u dhacday ciriiriyaad gelaydaan yidhi mar haddaad iimaan sheegataan waa laydin imtixaana sidiiay u dhacday nabiga nabinimadiisii siir rumeeyeen iimaana u siyaadin marka aliimaanu yaziidu bidaaca wa yanqusu waa ku nuqsaamaa bilmacsiya marka waa saas qaacidada ahlu sunna wajamac aayaddaas inay ka qaateen waxaana sidaas ku khilaafsan murji'ada iyo khawaarijta labadaba labadaba ku khilaafsan iimaanku ma ziyaaba mana nuqsaamo cinda almurjia iyo cinda alkhawaarij labadaba ma khilaaf ayagoo dhowr iyo toban hadda murji'ada keligoodoo laba iyo toban madaaba laakiin kuwii waxay isku waafaqseen inaan iimaan siyaadin uusanna nuqsaamin taasay ka midaysayiin murji'adu iyo khawaarijta labaduba ilaah wuxuu yidhi subxaana min almu'miniina mu'miniinta ayay ka mid ahaadeen rijaalun rag raggaasoo sadaquu ku run sheegay maa caahadullaaha allah wixii ay kula ballameen calayhi korkiisa fa minhum mu'miniintaasuu ka mid ahaaday man gabal qadaa gutay naxbahu ballankii uu ilaahay la galay wa minhum mu'miniintuu ka mid ahaaday man gabal yantadiru sugaa ballankii inuu guto wamaa baddaluu ma aysan beddelin mu'miniintu tabdiilan beddelid liyajziya allah ilaah wuu imtixaanay mu'miniinta soo qadaro inamaa yakhtabiru cibaadahu sida xaafidku soo qadaray markuu ixraabaayey inamaa yakhtabiru cibaada ilaah addoommadiisa wuxuu u imtixaanaa liyajziya allah allah inuu abaal mariyo assaadiqiina dadka iimaankooda ka run sheegaa bisidqihim runtooda inuu ku abaal mariyo oo wayucadiba uu cadaabo alleh almunaafiqiina uurka gaallada in shaaa hadduu doono ow yatuuba calayhim ama uu ka toobad aqbalo ina allaha alleh kaana alleh wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiima oo naxariis badan allah subxaana wa tacaala markuu nooga soo warramay munaafiqiintu inay ayagu ballankii ka baxeen ballankii inay ka baxeen ay allaah la galeen oo ay waxa weeyaan ilaa marka horeeto intaan dagaalku dhicin ballanay ilaahay la galeen walaqad kaanuu caahadullah min qablu laa yuwallu'na aladbaa ballana ilaahay la galeen intaan dagaalku dhicin inaysan cararayno dabada jeedinayn markay dagaalkii dhacayna dabaday jeediyeenoo waa carareen markay ilaah nooga soo warramay marka munaafiqiintu inay ballankii ka baxeen mu'miniintii alla nooga warrama inaysan ayagu ballanka ka bixin oo ballanka ay qaadeen markii nabadgelyada marka xaaladda colaadu timaadda waa fuliyeen ballankii ilah wuxuu idhi subxaana min almu'miniina mu'miniintay ka mid ahaadeen rijaalun rag raggaasoo sadaquu ku run sheegay maa caahadullaaha calayhi ilahay waxay kula ballameen ilaahay wixii ay kula ballameen oo ayay daa'imeenay ku sugnaadeen oo ah inay ilaah dartiis u dagaalamayaan ilaa ilaahay weynaa dartiis ay u dhintaan ballanku kaas u ah inay u dagaalamayaan allaah diinkiisa ilaa ay u dhintaan oo naftooda u baxdo ayagu intaasay awoodaan gargaarka keenidiisa ma awoodaan wax kale ma awoodaan adiga waxaad awoodaa allaah inaad dartiis dariiqiisa ugu dagaalanto ilaa naftaadu tagto taasay muminiintaanu ballan ku galeen tiiyay oofiyeen marka oo ilaa ay ilaah dartiis u dhintaanay dagaalkii wadeen sidaas weeye ilaa wuxuu idhi subxaana fa minhum muminiintuu ka mid ahaaday man gabal qadaa gutay naxbahu ballankiisii naxbiga sida imaamulbukhaari uu yidhi waa cahdow ballanku ilaahay la galay ballanku ilaahay la galay a'imo kalena waxay yidhahdeen ajalahu ajalkiisii naxbida waxaa loola jeedaa ajash gabalaa gutay oo ilaahay dartiis loo dilay waana isku macno maxaa yaele ballanka haddii la yidhaha ballanka wuxuu ahaa wuxuu ilaahay kula ballamay maahayn maogta inuu isagu uu guul keeno ama inuu dhinto xataa maahayn waxay ahayd inuu ilaah dartiis u dagaalamo ilaa ilaahay dartiis loo dilo oo la dilo tiyayna yeeleen markaa waa guteen haddaad tira ajashii iyo haddaad tira ballanka waa isku macno macno kale nadarkana waa lagu fasira nadarkay ilaahay la galeen waana isla mid nadarka iyo ballanku waa isla halka ilaahay bay nadar iyo shardi kula galeen marka naxbiga waxaa lagu fasiraa ajasha oo mowdkiiya waxaa lagu fasiraa cahdiga waxaa lagu fasiraa sida imaamulbaqawiba uu yidhi waxa weeyaan nadarka marka saddexda waa la iswaafaqsay marka qaar waxaa ka mid a ballankay ilaahay la galeen guutay gobolkaasna waxaa ka mid a anas ibnu nadr ayaa ka mid ah anas ibnu maalik wuxuu yidhi adeerkay anas ibnu nadr dagaalkii beder kama qayb gelin waa uu ka maqnaaday goobtii ugu horreyday ee nabiga iyo mushrikiintu iskaga hor yimaadeen arrintaasa marka murugo badan geliday markaasu wuxuu ballanu ilaahay la galay ballan uu ilaahay la galay wuxuu yidhi lain araniya allaahu mashhadan fiima bacdu maca rasuulillaah sala allahu calay wasalam layarayana allaahu ma asnacu dii allaah i tuso goor dambe oo lagu dagaalamayo muslim iyo gaalaa alle waa arki doonaa waxa aan sameeyo saasuu yidhi alle waa aad u kelmadda u ilaaliye fiiri xataa ma dhihin ma carari doono xataa fiiri maxaa yeelay waxaad yeeli doonta alla yaqaan aad fiiri qofka waxa weyan muuminka ah qof isla weyn ma ahan naftiisu lama weyne laakiin ilaahay waa ku kalsoonya ilaahay waa arki doonaa waxaan sameeyo khalaas maalinkii uxud markay dhacday oo goobtii la yskaga hor yimid markii hore gaalada waa tii lala kacay oo la jebiyey kadib markay amarkii nabiga khilaafeen oo dembi ka dhacayna waa tii gaaladii soo rogmato iyaga cagta la mashay muminiinta oo ay carareen badankoodii in yar maahanoo nabigu ka mid yahay maahan sala allahu alay wasalam nabigu asagu ma cararin waa la dhaawacayba marka markaas oo muslimiintii sii cararaayeen dhammaan muminiintii uu asagu dabamareeyo gaaladii weerar keligiis isag waa keligiis waxda uu weerar gaaladii ku qaada sacad ibnu mucaada oo waxa weeyaan ansaarta nabaddoonnadoodiina ka mid a raggii ugu waaweyn ah waana ninkii markii waxa weeyaan uu geeriyooday carshigu gelgishay wey sacad ibnu mucaad carshigaa dhaqdhaqaaqay ninkaas qiimaha uu ilahay agdiisa ka lahaa anoo sii socdo dadka cararaaya ka mid uga hor yimid isagoo asagu weerar isagoo asagu weerar ah uu iga hor yimid uu yidhi oo leh waahan la riixu ljannati ajidu duuna uxud cajiib uu leeyahy cajiib wallaahi jannadiyaa iiga soo carfayda buurta uxud ka soka fiiri qofka marka uu qalbigiisa ka run sheegay ilahay uga run sheegay qalbigiisu ilaahay uga run sheegay asagoo noola jannada usoo carfi qoof janna usoo carfayda carara fiiri sida ilaahay weynaa qofka qalbigiisu daalacana qalbigaaga markuu ilahay ka arkay inaad ka run sheegaydo diintan ilahay isagaa ku ayida wallaahi aanan awoodinu sacd ibnu mucaad ninkaas wuxuu samaynaya waa sacd ibnu mucaado carshiga u gelgeshay wallaahi aanan awoodinu yiri wuxuu samaynaya geesnimada uu samaynayay ma aanan awoodinu waa dhaqaaqay waa dagaalamay ilaa ilahay dartiis loo dilay markii dagaalku dhammaaday waxaa la helay waxa weeyaan asagoo ay ku taallo siddeetan iyo dhowr nabar waa siddeetan ogow iyo dhowr oo seef iyo waran iyo fallaadh iskugu jirto soo ma jeeda walaashiisa aqoonta inta jirkiisii la oqoo waaye tiri farahaasaan ku aqoon walaalkay walaashiisaa soo saartay heerkaas ugaada soo ma jeeda ballankii inuu ka soo baxa aayaddaana marka soo degtay wuxuu ka mid yahay dadka aayaddaanu sheegay macnaheeda maan asagii ku gaarta laakiin cid kastoo ilaahay sidaas run sheegta wey ay aayaddu ka hadlaya aayaddaana soo degtay walidaa saa daraaddeed nabiga sala allahu calay wasalam markii dagaalku dhammaaday ee uu laabtay mimbarka inta koray ayuu nabiga sala allahu calay waslm muslimiinta sabarsiiyey u tacsiyeeyey markaasuu aayaddan akhriyey ajarka ay leeyihiinna sheegay marka muuminiintaas waxaa ka mid a anas ibnu nadri ayaa ka mid ah ilaah wuxuu uhi subxaana waa minhum mu'miniinta ayagu ka mid ahaaday man gabal yantadiru sugaya ballankii oo inuu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ballankii uu la galay uu ilaahay dartiis waxa weeyaan ugu dhinto ballankii qaaraa sugaya u diyaar ah u diyaar ah waa intii diintiina ka run aheed goobtiina aan la dhigin sidaas weeye ilaah wuxuu yidhi subxaana wamaa badaluu ma aysan badelin tabdiilan bedelin sida munaafiqiinta u bedeleen ballankii ay ilaahay la galeen waa bedeleen iyagu waa carareen kuwaanu ma bedelin ee qaarna waa ku tageen gabalna waa u diyaar liyejziy allah ficilka waxaa lagu tacliijinaya sida xaafid ibnu kasiir u icraabay innamaa yakhtabiru cibaadahu ilaahay addoommadiisa waa imtixaana muxuu imtixaana liyejziy allah allah inuu abaalmariyo daraaddeed assaadiqiina dadka diinta ka run sheegaa bisidqin runtooda dadka iimaankooda ka run sheega oo ballankay allaah la galeen siduu yahay uu oofinaa ilaahay inuu abaal mariyo sidaasa imtixaankaba loo keenayba oo wayucadiba ilaah uu cadaabo almunaafiqiina uurka gaallada in shaa hadduu doono ow yatuuba calayhim ama uu ka toobad aqbalo marka waa kala shaandhayn sababta imtixaanka loo keenayaa waxay tahay kala shaandhayn dadka iimaanku ka dhabta yahay in ilaah janno ku abaalmariyo kuwaan iimaanka waxa weya uu daahirka ka yahay uurka gaalladaana ilaahay uu cadaabka dhadhan siiyo marka waa kala shaandhayn weeye waxaa marka ilaahay raxmaddiisa ka mid a qur-aanka waxa weeyaan caddayntiisana ka mid a munaafiqiinta noocaasa ilaahay ballanka uga baxay hadda nabiga hoojiyey oo garabkiisa ka baxay weli toobada u furan fiil ow yatuuba calayh oo qofka hadduu nifaaqii ka toobad keeno ee uu diintiisii ka run sheego ilahay waa ka aqbalaa la dhihima waaya munaafiqi ow yatuuba calayhim fiil hataa munaafiqii toobada ilaahay ka aqbala taasuna raxmadda ilaahay iyo fadligiisay ku tusayda ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan marka ciddii u toobad keenta ama munaafiq ha ahaado ama murtad ha ahaado ama gaal asliya ha ahaado ama muumin faasiqa ha ahaado qofkii toobad keena ilahay toobadda waa ka aqbala qof toobaddu ka xihan tahay intuu nool yahay ma jiro hal qof ma jiro oo shareecada islaamku tidhi hebel hadduu toobad keena laga aqbalima ilaa laba goor laba xaala hadduu qofku gaaro qof walba toobad looma ogola laba xaala hadduu gaaro qoraxdu hadday halkaas ka soo baxdo khalaas qof toobad loo ogolyo ma jiro muumin awal dunuub galayna macaasidian ka toobadkeena laga yeelimaa gaal aan awalba rumayn haddaan islaamana laga yeelima xaaladda labaadna waa maxay naftu markay halkaas dhuunta afkeeda soo gaadho oo uu dhuun yeerinayo oo xaaladda uu xaqiiqadeeda ogaado laga yeelima inta laakiin qof caafimaad qabo tooba u fura tooba u furan taasna ilaahay fadligiisay ka mid tahay ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dambi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan ayuu rabbulcaalamiin ahaaday warad allah allaahu waa celiyey alladiina kuwii kafaruu gaaloobay biqaydihim caradoodii xaalo ay ku dheehan yihiin lam yanaaluu xaalaysan gaarinuu alla celiyey khayran wax wanaag ah wa kafa allaahu alla ka kaafiyey almu'miniina mu'miniinta alqitaala dagaal wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qawiyan mid taag leh casiizan oo haalib ah allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga warramayaa gaaladiisi soo bahaysatay dantoodii ma gaarin ilaaha celiyey ayagoo caradoodii qaba oon cilbeelin gaaladii soo bahaysatay ayagoo caradoodii qaba oo muslimiinta iyo waxa weeyaan iyo islaamka caradii ay u qabeen ayagoo qaboon ciil beenin oo aan muslimiintii wax gaarsiin aa ilaahay celiy bal fiir munaafiq wixii dhammoo ka cataabay wixii dhammaa oo dadla banjareen oo ay diinta uga baxeen oo ay u la balanbaleen khalaas wixii oo dhan dagaalba ma dhicinba wax yar isturtuura maana dagaaliska horemaada ma dhicinba rabulcaalamiina keligiis jabiyey oo gaaladii celiyey intaasay sugi waayeen intaasay sugi waayeen fulayo mogta guuli kuuna dhow kuuna dheer weye libin kuuna dhow kuuna dheer marka keliya iyagaa samri waaye xataa muminiintii samray dagaal weyn ma gelin wax dagaal iskoornaada maba dhicin siday godkooda uga ceshanayeen aa rabbulcaalamiin ciidamo ku sallidankaasi carareen gaalada warad allah allaa celiyey aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biqaydihim caradooda xalay ku dheehayin iyagoo caradoodii wata oo caradoodii la saaxiib tahay ay laabtay oo aan ciil beenin ciilka ay islaamka iyo muslimiinta u qabeen waa la laabteen lam yanaaluu xaalo labaad ka dhig oo aladiina laga xaalaynaa lam yanaaluu xaalaysan gaadhin oo alla celiyey khayran wax wanaaga ama xaalo mutadaakhilaha ka dhig lam yanaaluu xaalaysan gaadhin ayay cadadoodii ku dheehan yihiin khayran wax wanaag wax khayr adduun iyo khayr aakhira midna ma helin khayr adduun ma helinoo khayr waxay iyagu u arkaayeen in waxa weeyaan ay muslimiinta soo gebangabeeyaan oo soo baabi'iyaan ayna soo bilqaystaan ma helin khayrkaas oo mu'miniintiina mana layn maalna kama qaadan khayr aakhirana ma helinoo alla iyo rasuul inay la dagaalamaan ay rabeenoo diinta ilaahay ay demiyaan nuurka alla demiyaan oo ilaahay nuurkiisa ay demiyaan mana gaarin ayadan marka waxaan rabaa nuurka alla inay damiyaanan rabeen marka naaray abaal u leeyihiin wey marka khayr adduunna ma helin oo muminiinta inay laayaan oo bilqaystaan ah khayr aakhirana ma helin oo waxay u soo duuleen inay nuurka la damiyaan cadaabay leeyihin marka hadday u soo duuleen inay nuurka la damiyaan marka khayr oo dhan ma helin wey wakafallaah allah ayaa ka kaafiyey almuminiina muminiinta alqitaal wax dagaal muminiintu wax dagaala ma gelin ilaahay weynaaya keligiis jabiyey nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay mararka maaragtay muslim iyo gaal isku saftaan waxa weye in ilaahay la baryo waa waqtiyaalka dacwadu mustajaabada ay tahay nabiga markaa sal allahu calayh wasalam ilaahay ayuu baryo u calacalay markii gaaladaas ay timid waxa weyaan rabbulcaalamiinu calacalaha u taagtay ilaahay ayuu baryey nabiga sal allahu calayh wasalam sida xadiiska bukhaari iyo muslim ku sugan من حديث عبد الله بن أبي أوفى اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الحساب أيوه رب العالمين قال له كتاب كان سود دجيه وحنا لكو هيستا كتاب كان قرآن وحن او ايدوني وا كتاب كان إلهي كتاب كان سود دجيه إله حسابتي سودك قبلان تاي إله إصبحي ستدى جبي اللهم اهزمهم وزلزلهم إله جبي للك لقلقي للك يلقلقش تين روا سبنادين dab waa shidnaa diiday faras waa xirnaa diiday wax nolola waa waaye waa carareen sidiiya ilaahay uga aqbal nabiga sidaas darteeda nabigu wuxuu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam laa ilaaha ila allaahu waxda sadaqa wacda ilaahay ballanqaadkii waa noogu run sheegay wa nasara cabda addoonkiisa alla waa u gargaaray wa acaza junda ciidankiisa alla waa xoojiyey wahazama alaxzaaba waxda isbahaysatadiina keligiisaa jebiyay iyadoon cidna ugu tegin marka cid kale lama dagaalamin isbahaysatadii allah ayaa jabiyey wahda allah jabiyey wahda ilaahay yaa muminiintii dagaalka kaafiye wakafa allaahu lmuminiina alqitaala macno kale ishaarayda haddana macno kale ishaarayda macnahaas kale wuxuu yahay sida xaafidku yidhi dagaalkii quraysh iyo mu'miniinta u dhexeeyey oo qurayshu soo duulayday waa dhammaa duulaan dambe oo quraysheed ma soo dhicin welidaa saas daraaddeeda nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna maalinkaas markay jabeen uu nabigu yidhi maanta kadib annagaa ku duulayna quraysh nagu soo duuli maayaan saasay noqotay weliga dambe kuma soo duulin quraysh aakhirkii nabigaa ku duulay sala allahu calayh wasalam sanadii sideedaad markaasuu maka kagacna marooji gacmahooda ka marooji marka waa sidaas marka wakafa llahu lmumin alqitaala macnahaas kalena waa tusayda dagaalkii ugu dambeeye qurayshu ay soo qaaday waan sanadii sanaad ee hijriyada sanadii shanaad ee hijriyadu halkaasu ku dhammaaday dagaal dambe ay soo qaadaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qawiyan mid taagli xoog ah casiisan oo qaalibo asagu siduu doonaa meel maray fiqada muuminka lagu dhisaa qalbiga kalsoonida muuminka allah ku tiirsaa lagu leeyahy marka allah aad ku tiirsaydo waa allah wax asaga uu doono ay soconayso allahaas wey waxa uu asagu doono ayaa socona khalaas marka adiga la imow asbaabtaad gargaarka alle ku mudal he tiisaa sucayda waa lahuba alle waanzala ilaa waa soo dejiyey aladiina gaaladii daaharuuhum mushrikiinta u kaalmeeyey isbahaysatada min ahli lkitaabi yahuud iyo nasaar yahuud xaalay ahaadeen min ahli lkitaabi ahlu kitaab xaalay ahaadeen min sayaasiihim dhufaysyadoodii ayuu ka soo dejiyey alle waqadafa alla waa ku tuuray fii quluubihim qalbiyaalkooda alrucba argagax fariiqan koox taqtuluuna waa aad dilaydeen wa ta'siruuna waad qafaalanayseen fariiqan koox wa awrafakum alla wuxuu dhaxal idiin siiyey ardahum gaaladaas ahlu kitaabka dhulkoodii wa diyaarahum guryahoodii wa amwaalahum maalyaalkoodii iyo wa ardan dhul dhulkaasoo lam tada'uuhaa aadnan ku istaagin hadda kahor wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba waanagii soo sheegnay gaaladii isbahaysatada markay yimaadeen saddexdii qabiil ee yahuudeed ee madiino deganaa hal midaa markaas dhimana oo waxaan idhi qabiiladii banu qaynuqaac ee yahuudda ahaa sanadii labaad dagaalkii beder marka laga soo laabta iyaga la raray nimankii labaad oo ahaa banu nadiir suuratulxashriyan ku soo ogaanay sanadii afraada la raray iyagana waxaa baaqi ahaa banu qurayda oo ko fur ka deganaa magaalada madiine ciidan aad u xoog badan oo sideed boqol ku dhowaadna haystay nimankaas marka waxaan soo sheegnay markii gaaladii isbahaysigu ay yimaadeen heshiiskay nabiga kula jireen waa ka baxeen dagaalkiina dhinac ka gale waana culayskii ugu darnay muslimiinta qabsay taasu ahaa maxaa yeelay iyagoo awalba ciidan ka tiro badan ka hor jeeday oo dhankaas waqooyi magaalada uga baxay oo cadowgii ku sii jeedaa la yidhi waxa weeye yahuuddii dhabarkiina aheedna ballankii waa ka baxda iyaguna waa soo socdaa marka culayskii ugu darnaa meeluu ka yimid ay aheed nimankaasna ballanka inay ka baxaan waxaa keenay oo safiir ka ahaa gaalkii yahuudka aha nacladuha ku dhacday oo la dhihi jiray xuyey ibnu akhdar annadri gaalkaasoo ahaa gaalkaas oo reer banu nadiir ah odaygii reer banu nadiir ah xuyey ibnu akhdar annadri ninkaasaa dhufayska ugu tegey markaasuu inta u tegayu wuxuu weeyaan la hadlay nabadoonkoodii kacab ibnu asad ilaa uu ballankii ka baxay markuu u tegey wuxuu ku yidhi markuu hadalkii inta ku celceliyo ballanka ka bax dagaalka soo gal maxamed waa la afjaraa uu arkay inuu xoogaa arrintaas ka gows adaygayousan weli u dhaga fududayn uu yidhi wayhaka qad ji'tuka bicizi dahri war hoog kugu dhac ee waxaan kula imid cizo inaad weliga ku noolaato weliga inaad cizo hadda kadib ku noolaataan kuu keena waryaa ee ka faa'iidayso quraysh aan wadaa iyo waxa weeyaan isbahaysigeedii khadafaan aan wadaa iyo wixii raacsanaa halkaasay joogayaan ilaa maxamed iyo saxaabadiisa midka ugu dambeeya la dilo hal qof ilaa usan ka harin cizo keligaa inaad ku noolaataan rabaa ood ilaa aad ka dhimaydo ee ka bax ballankee dagaalka soo gal saasuu ku yidhi markaasuu nabadoonkii banu qurayda kacab ibnu asad wuxuu yidhi wuxuu yidhi bal wallaahi ataytanii bidulli dahr bal fiiri wuusan ku adkaysaynis u dareemay wuxuu yidhi wallaahi inaadan cizo iila imaan ee weligay inaan dullobaad iila dulliyaad ii keentay markaasuu madaxa ka salaaxay oo garabka ka salaaxay oo tartiib dhulka u dhigay war joog war maadan ila fahmay ilaa uu ka dhameeyey ilaa uu ka dhameeyey si u salsalaaxay uu ka dhameeyey inuu ballankii ka baxo isagoo le warniyo waa ku baasaysta iga tag niyahu shar inay arrintu tahan u maleeyey ballan laga baxa uu leeyahy war ka bax maanta cisaad aan kuu hayaa gacanta maanta cise ku wadahay maanta iska kala daadin cirku markuu da-ayaa la doogta waxaa da-aya naara da-ayse khalaas waa ka dhameeyey dagaalkii uu soo galay wuxuu yidhi weliba ballan waxaan kuu qaadaa huy sidaad sheegayda hadday dhacdo oo isbahaysigu laabtaan iyagoon maxamed af jarin godka aad ku jirtaan kula gala huy dhufayskan idinla gala waa idinla dhimana maxaa ballan yahuudi tara khalaas ilaahay subxaana wa tacaala markuu isbahaysigii dabayl ku kacshay iyo malaa'ig oo ay carareen oo muslimiinta iyagoo nabad qaba guryahoodii ku soo laabteen duhurkii nabiga sala allahu calayh wasalam guriga wuxuu galay ummu salama guriga ummu salama isagoo galay oo bil difaac ku jiray markaas qubaysana aa malakul jibriiloo ordaya yimid oo faras saaran malakul jibriiloo ordaya oo faras cafwan waxaa raba baqal saaran isagoo baqal saaran ayuu yimid faras ma ahayn markaasuu ku yidhi awdacta silaaxa yaa rasuul allah ma hubkiyaa dhigtay rasuulka allow hubkii ma dhigtay markaasuu nabigu yidhi ha waa dhigay markaasuu yidhi annaga malaa'igtii hubkii maana dhigin weli waa sidna saan dagaalka u galnay saacaddaasaan ka imid yidhi raacdaynta cadowgi marka idiku soo gadoonteen oo gaaladu carareen kama aanan harin waa raacdeeyo si aan u fogeey si aan u fogeey saacaddaanan ka socdaa raacdadoodii marka allah wuxuu ku amrayaa yidhi saacaddan dhaqaaq reer banu qurayda ku dhaqaaji kuwii xunka ahaa waa laga kala tegay yahuuddii oo waxay reer banu qurayda ee ballanka ka baxee dhabarka idinka jabshay mu'miniinta gilgilay hadda ku dhaqaaji anigana allah amar isu yidhi inaan kaaga sii hormaro oo aan qulubtooda waxa weyan aan gilgilo oon cabsi geliyo taasaa mashaqadaas alla ii diray gal khalaas nabiga sala allahu alay slm hubkiisuu soo qaatay ninuu u dhawaaqay yidhi naadi uu yidhi qofkii addeecaya laa yusalliyanna axadun minkum alcasra ilaa fii bani qurayda salaada casri qof meel ka sokayda ku tukan karaa ma jiro reer bani qurayda salaadda noo ku tukayna marka xoogaha waana durugsanaayeen waana bacda duhur waa la dhaqaajiyey salaaddii iyadoo dhex la maraayay gasho waa la iskhilaafay ilaa ciidanka waa la baxay mogta nabiga lama wada socda ciidanku waa weyn waa la iskhilaaf qaar waxay dhahdaan nabigu markuu naleeyahay reer banu qurayda meel ka sokada yaan lagu tukan salaad yaan la tukan ulama jeedo haddii waqtigu galo ee wuxuu ula jeedaa wardegdega wardegdega ula jeeda marka annagu waa tukaynaa mar haddii salaadii waqtigeedii galay ta tukadayna hore u socdeen qolana waxay dhahdeen anugu lafdigaas nabigaan aqaana ma yidhi ha ku tukan meelaan reer banu qurayda ahayn qorraxdu ha dhacdo dayrabta reer banu quraydaan aada anugu sidii yeelay nabiga sala allahu alay slam labadoodii midna ma canaanan bal fiil labadoodii waa loo sheegay midna ma canaan waay labadooda waa dadaaleen soo ma ha labadooda waa dadaaleen midna ma canaana nabigu sala allahu alay wasalam markii loo sheegay khalaas waa la tegey soo dawiir isu soo dhiiba waa diideen isdhiibi mayna yidhaah ciidan xoog lahaan waa hareeriyey marka ciidanka ma og tahay marka dhufays uu ku jiro haddaad weerarto adaa ku dhammaana badanaad ilaa ad haddaada dhufayskii ka saarin ood qalabaad uga saarto aadan hayn intaad tira dhufayskaan ka dagaalama qofka dhufayska ku jira hubkaagu ku dhici ma badanaad adiga laakiin midkuu soo ridaa kugu dhaca idan ciidankaaga dhammaana marka haddaad tira dhufays qof ku jira waxaan uga saar anuun haynaan ciidanka iska shuba haddaad tira dhufayskii nabigu waa ku hareeriyey sala allahu calay wasalam khalaas go'doominu geli inaan waxna u gelin waxna ka bixin ayagaa qasab isku dhiiba labaatan iyo shan maalmood uu hareerayntaas ku hayay shan iyo labaatan markii la joogo ay waxay yidhaahdeen waa isdhiibaynaa laakiin aduguna xukmi maydi waa inuuna xukmiyo sacad ibnu mucaada sayidu aws labada qabiil ee ansaarta ahaa aws iyo khasraj reer aws nabadoonkooda waa inuu xukmiyo maxay u leeyihiin reer aws wakhtigii islaamka ka horreeyo jaahiliga reer banu qurayda isbahaysi lalahay marka waxay isleeyihin isbahaysigii jaahiligu inkugu naxariisana ninka la idhahdo ninka ay leeyihin hana xukmiyo saxaabigan ay leeyihiin sacad ibnu mucaadana dagaalkii uxud waxaan rabaa dagaalkii axzaab oo hadda laga soo baxay oo gaaladii soo bahaysatay axzaab ayaa fallaar uga dhacday halbowlahaas dhudhunka ku jira halkaas oo waxa weyan agxilada agxila waxa weyan waa halbowle oo dhudhunka ku jira halkaasaa nabar ka gaaray nabigaa ka gubay sala allahu alay slam wuu roonaaday markaasuu ilaahay beri saxaabigaas waa nabadoon wuxuu yidhi rabulcaalamiinow waxaan ku kaa bariyey nabiga sal la ala sl masaajidka dhexdiisa ninkaas aad u saxaabi u qiimo badan masaajidka dhexdiisu teenba uga dhis markaasuu mar walba salaada markuu tukadu booqana siduu u yahay saxaabigu qofka waa in siduu yahay loo qiimeeya soo ma jeedid markaasuu saxaabigaas ilaahay baryey wuxuu yihi rabbio waxaan kuu weydiistay quraysh dagaalkeed hadduu dhiman yahay oy dib u soo duuli doonaan ilaahu haydiri ilaa aan ka quusiyo madiine kow haddii quraysh dagaalkeed dhammaaday oysan dib u soo duulayn ilahu nabarkan qarxi oon sidaas u tago nabarkaygu inta qarxo ilaahu aan sidaas ku dhinto oon shahaadadaydaas ku qaata ilaahayowse nafta hayga qaadi ilaa aad indhahaygu ku qabowsadaanoo ku raaxaystaan nimankii reer banu quraydo dhabarka naga jabiy waxa ku dhaca ilaahu nafta hayga qaadi saasuu ilahay ku bari markaasay yidhahdeen ay isagaana xukmina fiir ninkay ka sugaayeen naxariista ha waa nin ilaah ku tago inuu ilaahay ugu raaxeeyo ha war layskama hayo war layskamama hayo isbahaysiyaan maalin lahaa jirnay joogaan khalaas nabigu u soo yeeruy sacad ibnu mucaada soomaan ha anaguna waa raalliyaan kuna ha loo soo yeero qabiiladii muminiintii saxaabadii nimankii ahaa ee reer aws aa dhinacyada ka galay sacad waxay yidhahdeen u ixsaan u samay ninkaas nimankaas nimankaas maada maadaama nabigu xukunkooda kuu daayey waa nimankaan isbahaysiga lahaa jirnay bal wax ixsaan u samee shib uu iska yidhi waa la hadleen waa ku celceliyan waa ku celceliyan ba xoogaa in qalbigiisa jilciyaan si u waday u waday marka hadalkii ka daydiideen wuxuu yidhi laqad aana lisacad anlaa taakhudahu fi llaahi lowmatulaa'i miyaadnan ogayn sacad inuu gaaray waqti uusan cidna uga hibaysayn ilahay dartiis wax uu u samaynaa ma ogtiin taas khalaas markaasay ogaadeen inuusan qof ka reebin kaas iska kala tageen markuu soo dhow yahay asagoo waxa weeyaan faraskii saaran uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam quumuu ilaa sayidikum nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam istaago sayidkiina u istaaga hal mara karaamayn iyo qadarin iyo xushmayn oo la karaamaynayo nabiga sala allahu alay slam saxabadii markuu saas yidhi saxabadii waa istaageen waa soo dejiyeen waa keeneen markay soo dejiyeen aa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam inta uu ishaaray gaaladii yahuudda ahayd uu yidhi haaulaa ina haaulaa'i qad nazaluu calaa xukmika kuwaan xukunkaagay isku dhiideen adigu inaad xukmido faxkum fiihim bimaa shita waxaad rabto ku xukmi markay yidhi waxaad rabto ku xukmi uu wuxuu yidhi wa xukmin naafidun calayhi oo xukunkaygu maku fulaa wixii aan maanta ilaa ma lagu fulinaa markaasaa nabigu yidhi nacam muslimiintiiu ishaaray markaasuu wuxuu yidhi wa calaa man fi lkhayma kuwaana waxaa ku xukmiya maanta ma la fulina waa muslimiintii kale muslimiintii waa markaasaa nabigu yidhi nacam waa lagu fulina ila wuxuu ku xukmi kara waxaa ka mid inu yidhaha kuwa haliska daayo idinkuna safre ayagana waa ku fulahu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam markaasuu wuxuu yidhi inta nabigii dhinaciisa ishaare isagoo ka sii jeeda wejiga xoogaa weynayn uu nabiga weynaynaa uu wuxuu yidhi wa calaa man haahunaa inta dadka joogana xukunkaygu maanta maku fulaa waa nabigii sala allahu calayh wasalam ha intana xoogaa nabigiina wuu ka sariiganaa markaasaa nabigu yidhi nacam xukunkaad nagu xukmida maanta nagu fula xukunka aad nagu xukmida nagu fula markaasuu yidhi laqad markaasuu yidhi innii axkumu an tuqtala muqaataluhum innii axkumu an tuqtala muqaatiluhum wa tusbaa duriyatuhum wa amwaaluhum waxaan ku xukmiyey inta hubka qaada ee dagaalanta macnaha waa nin kastoo qaangaara in la dilo oon mid laga rebin sideedda boqol caruurta iyo dumarka iyo maalkana la qaniimaysto saasaan ku xukmiyey khalaas markaasaa nabigu yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat xukunkii toddobada samo ka kor alla uga xukmiyey kiyaad ku xukmiday nabigu sala allahu calayh wasalam kiyaad ku xukmiday khalaas nabigu ii qorigi godod marka godadaa la qodo baktigooda lagu guro ayagana gardaduuba loo wada xidhay cali bn abi daalib iyo zubayr bn cawaamna seefo jaraa la siiyey markaasaa la yidhi madaxa ka gura sideed boqoloo madaxa laga gura lagu riday godkii sideed boqol oo kufaar toddoba boqol ilaa sideed boqol saasay leeyihin kutubsiga tafsiirkuna xaafidkuna inin dhigay sideed boqol waa nimankaad leedihin dimuqraadiyada naga dhaxayda waa laisku soo dhowaana kuwaasaa laisku soo dhowaana weligood ayaguna halmaami maayaan qof iimaan lahuna halmaami ma annagana seeftaasaa noo taal ayagana tiiyay ogyi wallahi xuquuqul insaanka ilaaliya waxaa ha ku tuman reer falastiin waxaas waa qarow waxaas calmaaniyiin warkoodu wey laadiiniya subxaan allah wax ka dhexeeya yahuud iyo muslimiinta intaasa u taalla taarikhda ugu taalla soo ma jeedid nebi maxamed qof ka naxariis badan miyaa jira yahuudda xukunkoodu waa saas waa dad qayrlaawayaal ballan male diin male dadniman male marka godkaas lagu guro khalaas dumarkii carruurtiina waa la qaniimaysta iyo maalka marka kuwiiyaa ilaahay halkan nooga warrami ilah wuxuu yidhi subxaana wa anzala ilaah waa soo dejiyey aladiina kuwii daaharuu u kaalmeeyeen hum isbahaysatada gaaladii is soo bahaysatay nimankii u kaalmeeyee gacan siiyey ilaahay weynaayaa ka soo dejiyey min ahlilkitaabi xaale ay yihiin ahlukitaab waa yahuud min sayaasiihim dhufaysyadoodii alla ka soo dejiyey waa jamcu siisa siisada waxaa la yidhaahdaa dhufayska dhufaysyaalkii ay ku jireen alla ka soo dejiyey way soo dhiibeen intay dagaalami lahayn meeqay muslimiinta kala dhici lahayn bal fiiri yahuud inuu bahdala'aya sideed boqoloo hubaysan wey day dagaalami lahaayeen imisay kala dhici lahayn muslimiinta wax weyna kala dhici lahayn laakiin ilaahaa bahdilay malagaa loo sii diray ciidamo malaa'igaba sii horreeyey markaasaa wadnaha suuf laga dhig meeshii laga dagaalami lahaa aaba dhimatay waqadafa ilaa wuxuu ku tuuray waa tanaafiiri fii quluubihim qalbiyaalkooda alrucba argagax fariiqan koox taqtuluuna waa aad dilaydeen waa aad disheen maahan maadima waa aad dilaydaanna maaha labada midna maaha xikaayatulxaala la yidhahda waa aad dilaydeen waagaasaad dilaydeen waa fariiqan koox taqtuluuna waa aad dilaydeen waa intii hubka qaadi kartid wa ta'siruuna waad qafaalanayseen fariiqan kooxna waad qafaalanayseen cadiyatulquradi wuxuu yidhi maalinkaas nabigaa la ii keenay yidhi rasuulka allow kan waa ka shakinaa layidhi ma hubqaada ma qaangaara mise waa saqiir ilaa wax saqiira lama dili karo xukunku waa saas wixii saqiirayaan la dilin qaniimo wey muslimiinta xoolahoodii weeye xoolihii muslimiinta wey wixii qaangaarana hala dilo marka kanu ma qaangaara mise waa saqiir waa laysku qabta cadiyatulqurad wiil yaru ahaa yuhuudda ka mid markaasaa nabigu yidhi ka fura marada fiiriya tinta hoose dii cawrada hareeraheeda timu ka soo dhalatay waa qaangaar haddaysan ka soo dhalan sii daay waa la fiiriyey tin male khalaas waa saqiir saasaa lagu xugmiyo ku badbaaday war idan calaamadaha oo raggu ku qaangaaraan taasaa ka mid qofkii tinta hoose ka dhalatay waa qaangaar waa qaangaar marka waa sidaas marka kooxda la qafaalanaayana waa dumarkii iyo carruurtii qolada la dilayna waa intii raggii qaangaarka ahaa ilah wuxuu ihi subxaana wa awraakum alla dhaxal iniin siiyey ardahum yahuuddaas dhulkoodii dhulkoodii wa diyaarahum guryahoodii wa amwaalahum maalyaalkoodii intaasuna alla dhaxal iniin siiya muminiintiia dhaxlay wa ardan dhulna alla dhaxal iniin siiyey dhulkaasoo lam tada'uuha aadnan ku istaagin dhul kale oodnan weli cagaha dhiginna ilaha dhaxal iniin siiyey dhulkaasay mufasiriintu isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen waa khaybar sannaddii toddobaada yahuudda laga furtay qole waxay yidhahdeen waa fatxulmaka maka weeye qole waxay yidhahdeen waa dhulkii faris qole waxay yidhahdeen waa dhulkii ruum ibnu jariir wuxuu yidhi dhammaan waa isku mid dhammaanay noqon kartaa maxaa diida maxaa intaba alla waa u fura khaybar waa furteen makay furteen farisay furteen ruumay furteen marka dhul waa ballanqaad ilaahay haddii iimaanka laga run sheego dhulaadan weligaaba cagaha dhigin haddaad aadaydana aad been iyo bakti ku tegi jirtay iyo waxa weyan tolkay waa la laayo anaa ka harayo qolo yaroo laangaabahon ahayoo la dhammeeyo la gumaysto bal aniga waxa la ii calaqsiiyo aad saas ku aadi jirtay aad cizo iyo sharaf ku tegay haddaad ilahay u run sheegto wey wa kaana la marka dhammaan waa dhulalka muslimiintu ay furanayaan wey marka waa ardan lam tada'uuha wa kaana allah allah wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba dhulkaas waxaaba ka mid ah roomadan talyaaniga roomada talyaaniga muslimiintu gacantay ku dhigayaan weli ma furan nabi maxamed aana sheegay waa xaqiiqo waana looba inay furanayaan roomada talyaanigaaba ka mid a oo ad hadda aragteen waxa dhib loo maro muhaajiriin soomaaliya oo badda saddex iyo labaatan ku soo jiroo suuxsuuxaya soo daatay oo waxa wey waxaase dhow dad muslimiin cizay ku tegaya dadka nabi maxamed dariiqiisii mara wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed